Gudoomiyaha Waxbarashada Gobolka Hiiraan Cabdifataax Dhaqane Cumar ayaa kulan la qaatay waxgaradkii qaar ka mid ah bulshada deegaanka Dhoobi oo ka mid ah deegaanada hoos yimaada magaalada Beledweyne iyadoo kulanka diiradda lagu saarayay sidii loo ballaarin lahaa iskuulka deegaanka iyo horumarinta adeegyada waxbarashada. Dadka ku nool deegaanka ayaa horey si isku tashi ah u dhistay laba qol oo carruurta deegaanka Dhoobi wax ku bartaan. Qaar ka mid ah waxgaradka ka qaybgalay kulanka ayaa ka warbixiyay dadaalada ay sameeyeen iyo waxyaabaha ay u baahan yihiin in laga caawiyo.
waxaan mahad celin ballaaran u soo jeedinayaa guddiga qiimaha badan ee inooga yimid wasaaradda waxbarashada ee wafdiga ugu horeeyo ee guddoomiyaha waxbarashada gobolka iyo tiimka kale oo dhan waxaan leeyahay aad ayaad u mahadsantihiin ee sida qiimaha badan ee aad maanta noo soo gaarteen wuxuu u baahan yahay si aragtaanba dhismo ee waxaan hadda qaadnaa laba qol oo cariish ah waxaan u baahannahay dhismo xooggan oo dugsigu inuu helo sidoo kale wasaaradda waxaan ka rajaynaynaa macallimiinta maadaama ay fangareeyaan hadda deegaanku in ay naga caawiyaan haddii heli karaan in badan aan lahayn dowladdiina imaan doonta in badan aan lahayn gobolkaa laga imaan doonaa annagoo shacaba oo dadweyne ah oo tuulooyinkaan joogna oon magaalo madax joogin oon dowladuna saacidayn oo dad waaweyn oo ganacsata ahoo dhaqaalo fiican haysaa uusana saacidayn aan isxilqaannay runtan markaa idin sheega dadka hadda degan oo ilmahan ardada iskale ayaga cuntadooda qawtul duruuriga xataa kama bixi karaan ayagoo saasay isxilqaameen nimankeenna mas-uuliyiinta oo wasaaradda waxbarashada nooga yimid oo na soo booqday oo isu xilqaamay inaan shacabkay mas-uuliyadda waxbarashada u hayaan aan ka mid nahay waxaan codsanaynaa hawshaan inaad nagala wareegtaan dhanka kale gudoomiyaha waxbarashada gobolka hiiraan cabdifataax dhaqane cumar oo ka qayb galay kulanka ayaa ballan qaaday inay ka maamul ahaan ay door ka qaadan doonaan sidii bulshada deegaanka ay u heli lahaayeen mashaariic lagu horumarinayo waxbarashada reer dhoobe waa u mahad celinaynaa siday isku abaabuleen u dadaaleen waxay tiraa soomaalidu ii bilow lama helo laakiin ii kordhi waa la helaa waa bilowdeen qolalkaas gadaasheenna ka muuqdae bilowga hay dhiseen dad badan oo meesha iyagu ka soo bilaabeen ka soo bilaabayaa jiro maantana dugsi dhagaxa ama iskuul dhagaxa uu dhisan yahay macallimiin wasaaradda waxbarashada ka socotaana ay joogaan waxaan filayaa iyaguna inay halkaas sigi doonaan ciidam ilaahay annagoo wasaaraddii iyo iyagoo deegaanka haddaan iska hashanno waxaan is leeyahay waa la gaari doonaa taargetkaasoo ah in hadduu ilaahay yidhaahdo dugsi kankan qurxoon maanta maalin ahan isugu nimaado macallimiin hadda joogto dadka deegaanka gacanta ku haayo kolley deegaankaa la rabtaan ka wasaarad ahaan maanta ka hor annagu mana imaanin waxbana kuma darin waxaan rajaynaynaa marka hadduu ilaahay yidhaahdo anigoo ku hadlaayo afka madaxda sayidka madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka wasiirka waxbarashada iyo heer gobol iyo heer degmo wasaaradda waxbarashada dhammaan in hadduu ilaahay yidhaahdo si run ah aanu garab istaagi doonno deegaankan